halkani waa shabakada warbaahinta idaaha news dot com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo
ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane cumar cabdirashiid cali sharmaake ayaa la filayaa inuu maalintaa berita hortago baarlamaanka soomaaliya isagoo kala hadli doona arrimaha u qorshaysan xukuumaddiisa iyo waxqabadka deg dega ay qaban doonto fadhigan ayaa ra-isul wasaaraha looga yeeray waxaana jeedin doonaa khudbad uu horey u ballanqaaday inuu ku jeedin doono oo ku salaysnay waxqabadka dowladdiisa ra-isul wasaaraha markii xukuumaddiisa la ansixinaya waxa uu codsaday in fadhiga lixaad ee baarlamaanka furitaankiisa kadib loo ogolaado inuu soo gudbiyo waxyaabaha ay xukuumaddiisu ka qaban doonto gudaha soomaaliya daahira minjees oo guddoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha gudaha iyo amniga ee baarlamaanka soomaaliya oo kulankii guddiga joogtada ee baarlamaanka ka qayb galay ayaa sheegay ra-isul wasaaraha loo diray warqad lagana doonaya inuu ogolaado si berita uu baarlamaanka hor yimaado baarlamaanka soomaaliyeed wiigan uu shaqaynaayo shaqada wixii ku shaqayn lahaay ee ajendaha u ahaa ayaa la dejiyay waxyaabaha ugu horeeya ee maalinta shabdiga la qabanayo waxaa kamid ah ra-isul wasaaraha oo keenaya muxuu ahaye barnaamijkii xukuumadda ee ka hersanaa xilligii hore intaamaka fadhigiisana aan la xerin waa tii gadaaldaba laga ansixiyey marka waaba u dhamaystirneen muxuu ahaye qorshe dawleedkooda xukuumadda ay ku shaqayn lahayd marka taas ayaa ayaa ugu horeyso maalinta shabdiga ayaa lagu ballamay ajendiyaalka waa badan yihiin ma kow iloma soo dhigi karo guddiyada waxaa laga dhegaysan doonaa warbixinadooda laakiin wakti kale tebteborka ayay gelay waa ka fadhi kasta guddiyadu mar walba guddiga joogta wuxuu diyaariyaa qorshaha toddobaadkiiba mar shirka uu ku soconayo